Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland Ibrahim Maxamed Qoyshow ayaa magaalada Kismaayo ugu furay tababar aqoon kororsi ah qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda Jubbaland tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay wasaaradaha Jubbaland sida Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Wasaaradda Haweenka iyo Wasaaradda Gargaarka waxaana lagu bari doonaa shaqaalaha inta uu socdo tababarka ilaalinta iyo badqabka bulshada ibraahim maxamed qoyshow wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa ka warramay muhiimadda tababarka
muhiimadda shirkaana wuxuu yahay in shirarkii hore wasaaradda ay qaban jirtay shirarkii lamid ee waaye oo looga hadlayo social protetionka inta badan waxaan rabnaa marka hore ilaahi subxaana wa tacaala in laga cabsado ee qodobka koowaad oo qof walba bini aadan ah muslim looga baahan yahay intaas kadib qofka adiga aad tahay deegaankaa ka soo jeedid iyo qabiilkaad tahay iyo midabkaada intaasoo dhan muhiim uma ah deegaankaada iyo cidda adigaa tahay nafsadaada waxaa muhiimad u ah hankaada iyo meesha adigaa u soctay waxaa la rabaa in dad han leh oo meel u socda in la noqdo cilmi baa lagu dhigaya maxaa la dhihi jiray cilmigaa lagu dhigaya adigana caqligaada kaasho waxyaalaha cilmiga laydin sheegayo waxaa la rabaa in maanta laydin sheego oo kol hor laydin sheego oo hadda laydin sii sheegi doono inaad wax badan aad ka faa'idaystaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan rabnaa maxaa meeshaas dan iigu jirta aniga aan ka helaayo ma aha muhiimadda waxaa la rabaa maxaan qaban karaa soomaalida inta badan dhibaatada jirta waxay tahay qofku wuxuu raadinayaa wax shaksiyaddiis ah oo waxay soomaaliya ay ku burburto marka waxaan rabnaa wixii shaksiyadda in laga tago wixii meeshan maanta aad ka aragtaan inay idin noqoto wax laga faa'iidaysanaa waxaan u mahadcelinayaa self children iyo job foundation oo mar walba taraenada noocan ee nagu caawiso ka wasaarad ahaan iyo dowlad goboleedka jubbaland nimiyahow waxa la rabo iyo meesha loo socdo waxaa la rabaa in la ogaado hiigsigeena intuu yahay maxaan u soconnaa maxaa loo qabtaa taraenada waxaa la rabaa tillaabada a qaadaysa kunka tillaabo ka horreeya kale inaad ina inaad ogaatid marka waxaan rabnaa in haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadiro tarainankan saddexda maalmood uu socon doono waxaan rabnaa in si fiican loo soo xaadiro oo loo imaado wax badan laga faaidaysto qolada tiimka saaxiibadeenna oo traininka bixinaya waxaan ka rabnaa inaad u dirtaan imeilada aad ka qortaan dhallinyaradan wasaaradaha iyo instituutionada kale dowladda ka socda waxaan rabnaa wixii maantay iyo markuu shirkan dhammaado inaad u dirtaan wixii meeshan laga bartay iyagana ay muraajaca ugu sameeyaan marka aadaa umahadsantiin shirka waa noo furaya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa waday muddooyinkii u dambeeyey tababaro ku saabsan ilaalinta iyo badqabka bulshada